bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka subax ee dalsan qodobada ugu doorana waxaa ka mid ah taliyaha booliiska gobolka banaadir oo sheegay inay jiraan dhakhaatiir aanan xirfad badan iyo aqoon lahayn kuwaas oo ka shaqeeya isbitaallo ku yaala muqdisho balse gacan bira lagu qaban doono xasan aadan xaaji yabarow wiish oo maxkamad la koray guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo ku baxaysa in ka badan boqol kun oo doolarka mareykanka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda oo la kulmay guddiga gaarka ah ee howlgalka nabadeynta qaramada midoobey oo muqdisho u yimid si ay ula kulmaan dowladda federaalk soomaaliya admis iyo qaramada midoobey dadka ay saameeyeen fatahaadaha elniino oo ku sugan gobollada dalka oo wajahaya xaalada bili-aadannimo oo aada u liito oo ay ka mid tahay hola-aan cunto la-aan iyo sidoo kale dhar ay gashtaan iyo cabsi xoogan oo laga qabo inuu dib u bilowda dagaalka falastiin iyo israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha novembar intii aad maqasheen waxay ahaayeen dulmarka warkayga subax kuwoodii ugu dooroona markana kusoo dhawaada iyaga oo intaasi ka faahfaahsan taliyaha booliiska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dhakhaatiir soomaaliyeed oo aanan xirfad iyo aqoon badan lahayn kuwaas oo ka shaqeeya isbitaallo ku yaala muqdisho iyo farmashiyo balse waxa uu sheegay in gacan bira lagu qaban doono dhakhaatiirtaas oo sheegay in waqtigan ay xabad in lagu dilo dadku ay ka daran tahay in cirbad lagu dilo taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaana sidoo kale waxa uu sidoo kale sheegay in arrintan ay u baahan tahay wax ka qabasha guud ahaanba guud ahaanba wuxuuna sheegay in dhakhaatiirtaasi guud ahaan gacan lagu qaban doono oo bulshada soomaaliyeed laga qaban doono baaritaano kala duwan lagu sameyn doono goobaha kala duwan ay ka shaqeeyaan
waxaa indhawaa lasoo batay oo lasoo gaaraya cabashooyin ah hay-adaha ammaanka soo gaarayay inay magaalada ka shaqeeyaan dhakhaatiir aan dhammaystirnayn dhakhaatiirnimadoodu aysan dhammaystirnayn oo aan haysan ruqsadii ay ku noqo lahaay ay dhakhtar ku noqo lahaayeen runtii in qofka bad qofka muwaadinkaa ee soomaaliyeed bad badqabkiisa in xabad lagu dilo iyo in qofaan dhakhtar ahayn intuu ku barto uu dilo waxa udhexeeya waa farqiga ma jiraan farqi weyn oo udhexeeya uma jirto qofaan khibradii iyo aqoontii uu qofkaan ku badbaadi lahaa aan lahayn inuu inta meel iska furto uu qofka caafimaadkiisa ku ciyaaro inta xabaddu iyo dhibka iyo dhibaatadu ay geysato inka agdhow ayay geysat ayuu geystaan cudurradu hadday ahaan lahaayeen kuwa faafa oo la xakameyn karo oo laga badbaadin kara bulshada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa ka imaanaya dadyoodan xirfad u lahayn dalka dhakhaatiirtiisu waa fiican tahay isbitaallo waaweynaa ku yaalla oo lagu kalsoonaa karo boqol kiiba boqol waxaa marka la rabaa isbitaallada waaweyn iyo dhakhaatiirta shahaadada haysta ee lagu kalsoonaa karo in la aado kuwa ka ag furtay ee aan khibradda lahayn ee macnaha iyo muunadda isbitaallada dilaya ina laga qabto haddaa aragteen dalalka dalalka caalamkaasa caafimaad ku fiican lagu leeyahay macnaheeda ma ahan dadka dhakhaatiirteennana inaysan waxba baranin kuwa dadkaasa inay wax barteen maahan ee farqiga u dhexeeya waxaa waaye dhakhtarla iyo isbitaal ma fadhiisan karo qof aan lasoo hubin inuu waxaan uu ka shaqeynaya bartay qofkaa la hubiya taydiisa farqiga u dhexeeya waa intaas maamulka gobolka banaadir waxaa laga rabaa inay intaas hubiyaan oo ka shaqeeyaan oo aan bulshada keliya loo soo siyaadin in canshuur laga qaado in registration registration iyo su-aale iyo imaw keliya iyo warqad qaada aan la warqad qaado keliya aan la dhihin ee dadka la hubiyo isbitaalkii u qalma inuu isbitaal noqdo dhakhtarkii u qalma inuu dhakhtar noqdo dadka soomaaliyeed oo caasimada ku noola inay ku kalsoonaadaan caafimaad runtii wax in badan iyo in badan oo kamid a anaa waxaan ka mid ahay dadka aaminsan in dalka isbitaalladiisuna fiican yihiin laguna kalsoonaan karaa boqol kiiba boqol wax yar oo ten twenty percentage marka laga reebo wax yar oo twenty percentage marka laga reebo oo caafimaadka inba in inta aan wax laga qaban karin oo qaliimada maskaxda ay kamid yihiin inta kale in dalka lagu qaban karo dadka aaminsan aan kamid ahay oo boqol kiiba boqol aaminsan intaas kadib intaas kadib intaas
taliyaha booliiska gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya cali cumar balcad ayaa la kulmay guddiga gaarka ah ee howlgalka nabadeynta qaramada midoobay c oo muqdisho u yimid si ay ula kulmaan dowladda federaalk soomaaliya admis iyo qaramada midoobay mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ee kulanka ka qaybgalay ayaa warbixin ka siiyey wafdiga horumarka laga gaaray la dagaalanka al-shabaab iyo doorka taageero ee muhiimka ah ee ciidamada admis iyo saaxiibada caalamka mas-uuliyiinta ayaa soo bandhigay dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ee qorshaha ku aadan horumarinta laamaha amniga iyo la wareegidda amniga guud ee dalka xasan aadan xaaji iyo barowiish oo doorasho ka dhacday muqdisho looga guuleystay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa maxkamad la koray gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee waqtigan cali cabdi shiino waxaana lacag ku bixaysa u gaaraysaa boqol kun oo dollarka mareykanka ah dacwadda maxkamadda waryahayaga xasan salaad xasan laki ayaa warkan dheereynaya
xasan aadan xaajiyo barawiish gudoomiyihii isboortiga ee gobolka banaadir ayaa maxkamad la koray gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali shiine taa oo ay ku baxaysa lacag gaaraysa boqol kun oo dollarka maraykanka oo ku aadan hanaanka dacwadda maxkamadda dhegaysiga dacwadda maxkamadeed oo eedo culus wadata ayaa maanta loo fariistay guddiga xalinta khilaafaadka ciyaaraha ee kaas ayaa maanta dhegaysiga galdacwadeed furay iyadoo eedaha ay ku qotomeen ku shubasho doorasho sida uu ku doodayo xasan aadan xaajiyabro wiish garabka wiish ayaa maxkamadda tagay halka guddoomiye cali shiine oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee garabkiisa ama kooxdiisa ay uga qayb gashay dacwadda aaladda fogaan aragga ah ee zuumka cali shiine ayaa iska fogeeya eedaha isagoo qabsaday abuukaatayaal halka xasan aadan yabro wiish uu ku eedeynaya in doorasho hufan aysan dhicin dacwadda labada dhinac waxaa ku baxaysa lacag lagu qiyaasay ilaa iyo boqol kun oo dollarka maraykanka kaa oo ay ku baxaysa qareennada laba iyo labaatankii febraayo ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaa doorasho ee ka dhacday gudaha magaalada muqdisho taasi oo isbarbar socdeen doorasho ka dhacday hotelka jaziira iyo doorashada kale oo ka dhacday hotelka elite ee magaalada muqdisho oo labada dhinac ama laba garab oo isboortiga ciyaaraha dalka ay halkaasi doorasho ay ku kala qabteen dhinac walibana waxa uu isagu tilmaamay inuu ku saxnaa natiijada ka soo baxday labada dhinac doorashadii ka dhacday bismi illaahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhdu tahay labaatanka bisha labaad labadakunsadeylabaatanka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in halkan maanta laygugu doortay xilka guddoomiyaha xiriirka soomaaliyad kubadda cagta taas oo runtii wax badan muddo badan soo jiitamaysay doorashadan inay dhacdo aad iyo aad aan runtii uga hambalyaynayaa intii codkaas igu isiisay ama igu dooratay inaan xilkan culus qabto waxaan rajaynaya insha allah inuu ilaahayna ka baryaya inuu ilaahay igu asturo runtii waxaan ku mahadcelin waxaan mahad celinayaa koongareeska xiriirka soomaaliyada kubadda cagta oo noo doortay inaan afarta sanoo soo socota aan hogaaminay xiriirka soomaaliyada kubadda cagta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa natiijadii labaiyo labaatankii febraayo laba kun saddex iyo labaatankii ee isbarbar orodka ku aadan doorashada xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyadu aanan ka qaadan wax go-aan ah walow markii dambe ay viva soo saartay qoraal ay ku taageerayso garabka uu hogaaminayay doorashada cali shiine oo noqday guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed lama saadaalin karo natiijada maxkamadda waxaana doodaha noocan oo kale ah ay jireen shantii sane ee lasoo dhaafay dalal badan oo afrika ah sida kenya maali iyo gaana oo ku aadan ku shubasho doorasho iyo isqabqabsi ku aadan in maxkamad lala aado natiijooyinka xiriirada kubadda cagta ee qaar ka mid a qaaradda afrika bahda isboortiga soomaaliyeed ayaa indhaha ku haya natiijada ugu dambeyn ka soo bixi karta maxkamadan oo ku baxaysa adduun lacageed oo gaaraya ilaa iyo boqol kun oo dollarka maraykanka xasanlaki salaad xasan raadi ay telefishinka dalsan muqdisho
shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gobolada dalkana waxay wajahayaan fatahaada xoogan iyo daadadka elnino kuwaas oo saameyn u geystay guud ahaanba badi dadka ayaana ku nool meelo ka baxsan goobihii ay ku noolaayeen oo biyo ay fadhiyaan hoy la-aan cunto la-aan iyo dhibaatooyin kale ayayna dadka shacabka ah guud ahaantoodba wajahayaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda cabsi xoogan ayaa laga qabaa inuu dib u bilowda dagaalka falastiin iyo israel israa'iiliyiinta ayaana hadda waxay diidan yihiin xabajoojin hor leh iyadoona sidoo kale lasoo warinayo in dagaal culus oo mar kale halkaasi ka dhici kara ururka xamaas iyo sidoo kale ciidamada falastiini ururka xamaas iyo sidoo kale ciidamada israa'iiliyiinta ah ayaase dagaalka ugu badan iyo loolanka ugu adag wajihi doona iyagoona halkaasi ka dhici kara dagaal xoogan oo ka dhasha khasaare kala duwan warkiisi waxaa saakay kala socoteen warbaahinta dalsan waa nageyntaa cidduu warkayga seega barahena bulshada ay ka heli karaan warkan warkiisa xigintaa ku kulmi doona ammaana allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel